kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka culimmada soomaalida ayaa si taxadar leh u soo dhoweeyey waxyaabihii ka soo baxay shirkii soomaaliya toddobaadkan loogu qabtay magaalada london waxaa dhinaca kale ka soo horjeesaday hogaamiyaha ururka al-shabaab ee soomaaliya axmed cabdi godane hogaamiye godane oo arrintaasi ka hadlay intii uuna shir kuba dhicin ayaa sheegay inaan wax badan laga fili karin shir uu qabanayo dal markii horeba soomaaliya kala qaybiyey haddaba siday culammada soomaalidu u aragto shirkii london iyo aragtidooda ku aadan meesha uu ururka al-shabaab arrintaasi ka istaagay ayaa waxaan ka waraystay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneaboles ee gobolka minnesota islamarkaana ah madaxa raabidada culimmada soomaalida ee dalka maraykanka bismillahi alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin marka la fiiriyo shirkii ka dhacay london hadafkiisu wuxuu ahaa in shacabkan soomaaliyeed ee burbursanaa muddada ka badan soddonka sano lagu taageero oo lagu kaalmeeyo hadaf hadafku hadduu sidaa ahaa bini aadam dhiban ciddii kaalmaynaysa ee taageeraysa waxa weeye diintu way soo dhaweynaysaa marka waxaad moodaa markii shirkaa la fiiriyo culimahana waxaan u aragnaa inuu yahay shacabkan soomaaliyeed ee dhiban eeburbur iyo qaax iyo gaajo iyo nabadgelyo darra ay hayso in uu adduunyadu mar kale damqanayso oo isleedahay haddii arrintan ay kusii jiraan iyaguna way baaba-ayaan oo dhibbay isku isku qabayaan adduunyada kalena dhiba dhibbay u geysanayaan marka si taa looga hortago waa in la caawiyo oo wax lala dhiso oo wax loo dhiso waxaad moodaa marka hadafku hadduu sidaa yahay inay tahay wax wanaagsan oo la taageero oo lasoo dhoweeyo annaguna culimo ahaan saasaan u aragnaa xaqiiqatan waan gartay dowladdu markii ay ka qayb gelayso shirka qaybaha soomaalida qaarkood baa diiday somalilan oo lagu marti qaaday waa ay diiday iyadoo u aragta in meesha ay siyaasadda ka taagan tahay inayna u cuntamin puntland waxay ka muujisay meelaha qaarkood ayay inay ka gaabsata ay ka muujisay laakiin markaad eegto mucaaradka ugu weyn dowladda federaalka soomaaliya oo ah ururka al-shabaab hogaamiyahooda oo toddobaadkan hadlay si weyn buu uga soo horjeestay wuxuuna ku tilmaamay inay tahay dhaxal wareejin lagu samaynayo soomaaliya aragtidaada adiga
markaan si gooni a u qiimeeyo al-shabaab al-shabaab waxaad moodaa urur mucaarada ma aha waa urur inay waxdumiyaan keliya u samaysan maxaa jira bini aadamkuna qofku markuu u samaysan yahay inuu waxdumiyo cid kasta oo wax dhisaysa ama dhisma rabta maba uu doonayo marka waxaad moodaa iyaga aragtidoodu xaqiiq ahaan aragti in wax lagu dhiso ah ma hayaan aragti in bini aadam lagu badbaadiyo ah ma hayaan aragti in dadkan dib loogu abuuro oo umadnimadoodii iyo qiyamkoodii iyo dadnimadoodii ay dib usoo ceshadaan ma hayaan aragtidoodu marka waxa weeye waa burbur waa qarax waa gawrac waa baaba weeyaan aragti noocaasa qofku markuu hayo waxa weeye qofka wanaagga wadaa ama ama dhismaha wadaahu wuxuuba u arkaaba si kaleeto marka waxaad moodaa iyaga in lagu tilmaamo mucaarad i think inaysan saxba ahaynba maxaa jira mucaarad maaha qaabka hadda u fikirayaan waa dad inay wax dumiyaan keliya doonaya waan gartay laakiin khudbaddiisa haddaad dhegaysatid waxa uu isagu u dhigayaa in amnigii markay iyagu joogeen dadku ay ku naaloonayeen la arbushay ciidamo shisheeye dibadda laga keenay loona diiday shacabkii inay nasan waayeen waxaad waxaa muhima inaan ogaano marka ugu horeysa aniga masalada ciidamaha sheeshe kalan u dhigaayo bini aadamku inagu haddaan islaynay oon isdilay oon waxba ku heshiin weynay haddii maxamedow cid intay inoo inoo timaado ayna kala celiso ama ayna kala qabato waxay ila tahay ciddaa inaynu dhahno waad mahadsan tihiin waxaa jira man laa yashkur innaasa laa yashkur illah qofkii aan ku shukrinin muxuuha makhluuqa cidda wanaagga u samaysa allihii abuurtayna kuma shukrinayo subxaana watacaala inagu haddaan heshiino inagu haddaynu wax ku wax dhisano inagu haddaynu muxuu ahaa muxuu ahaa aynu aynu wax isu ogolaano u malayn maayo ciidamo shisheeye oo inoo sii joogaya inay jiraan oo way naga tegayaan markii la yidhaaha nabadgelyaa lagu naaloonayay maxamedo nabadgelye ma aha markii ilmaha loo diido inay cayaaraan oo isboorta cayaaraan nabadgelye ma aha qofka sharwaadadii sakiska uu gashanayo ama sharwaadada uu gashanayo marka lagu ciqaabo oo uu loo diido wuxuu xataa si u u labisto loo diido nabadgelye ma aha marka waxaad moodaa masalada nabadgelya lafteeda waa inay ku timaado nabadgelyada xorriyad insaanku uu helayo nabadgelyada insaanku uu dhaqdhaqaaqayo nabadgelyada insaanku waxa waxa uu rabana uu diidi karo muxuu odhan karo waan rabaa waxa uuna rabin uu odhan karo ma rabo waa macadaalika o nabadgelye ku haysto laakiin markay timaado xataa nabadgelye ah dharkaad xiranaysana waa kugu kontroolaya saad u labisanaysana waa kugu kontroolaya saad u xiranaysa madaxna waa kugu kontroolaya sharabadada aad gashanaysaan kuu kontroolaya muxuu xagga iyo xaggaba numa dhaqaaqi kartid aniga haddaad i diidda islaamkii baan diiday oo qofku uu absoo islaamka isagu iska dhigo dhex galo arrintaas waxaad moodaa inaysan sax ahayn maxaa jira waxa weeye qofka waxaa la rabaa muslimka ah in islaamnimadiisa iyo dignitigiisa iyo iyo qiyamkiisa bini aadminimo la ixtiraamo oo la qadariyo ayaa la doonaya insaanka waxaa la doonayaa inuu gaaro heeru xataa yidhahdo al-shabaab oo kuma rabna yani al-shabaab iyagaa gaadhsiiyey dadka shalayto markii ay maxaakimtu ay dagaalamayeen waxaan ognahay dad fara shacabka soo intiisa badan inuu la saktay maalinkii dambana waxaan ognahay in etoobiyaanka shay lala dagaalamayay loo sacbiyey wuxuu u sacbinayay niman madaxa wate maahayna shacabka laftiisiiba shalay al-shabaab muxuu garab istaagay marka heerkaa waxa gaaray waa iyaga iyo tasarruf xumadooda iyo habdhaqan xumadooda weye iyo iyagoo diintii aan sidii la rabay aan u qaadanin weye ama aan u dhaqan gelinin weye marka masaladaas waxaad moodaa masalada maanta gadmayso oo macna samaynaysa inaysan ahayn waan garta ugu dambayntii haddii aad tihiin culimmada soomaaliyeed tallaabadan ay dowladdu qaaday maxaad ku biirin lahaydeen oo dhinaca ra'yiga ah si soomaaliya nabdoon loo helo wallahi tallaabo dowladda qaad waxaan doonaynaa marka ugu horeysa dowladda waxaan kula talinaynaa waxa koobaad ee ka shaqeysaa inuu noqdo nabadgelyada bini aadamku markuu nabad helo wuxuu helayaa horumar markuu horumar gaarana wuxuu ka tashanayaa aayihiisa iyo dantiisa iyo maslaxadiisa marka nabadgelyada in laysugu geeyo muxuu ahaa intii awooda waa qeyb weeyaan qeybta labaadan dowladda aan kula talin lahayn waxa weye ee ra'yi ah dowladdu inay mashruucii musaalaxada iyo dib u heshiisiinta shacabkii soomaaliyeed ee kala tegey inay dowladdu ka dhigato iyaduna qeybta labaad ee muhimka ah oo ay raadiso shacabka qaybihiisa maqan iyo qaybaha wax tabanayaba inay ay la fadhiisato xiwaar la furto nabadii iyo si lagu soo celin lahaa iyo si dadkii soomaliya dib ugu walaaboobi lahaa inay ka shaqayso qaybta saddexaad ee kaleeta muhimkaa waxa weeye oo dowladda laga doonayo bini aadamkan ina kaalmaynaya hadduu arki waayo innaga lafteenii oo wixii lagu kaalmeeye xataa si fiican u nidaamsanayna wixii lagu kaalmeeye si fiican u samaysanayna wixii lainagu kaalmeeye meesha ku habboonad marinayna hadduu uuna arki waayo bini aadamka ina kaalmaynaya laftiisu marka dambe wuu inagu daalayaa marka dowladda waxaan ka rabnaa kale waxa weeye firfircooni iyo karti aqoon iyo ammaano iyo soomaalinimo inay la timaado oo ay mujtamaca tidhaahdo waxaa naga go-an inaan gaadhsiino biidni illaahi tacaala within afar sano ama shan sano mujtamac soomaaliyeed oo maanta meeshu joogo ka qiimo badan shacabka soomaaliyeed iyo macal maamul goboleedyadana waxaa laga doonayaa keligood waxba ma samayn karaane in lala shaqeeyo oo sidii nabad iyo soomaali qiimale lagu heli lahaa cid waliba ay qaybteeda ka qaadato oo dadku ay noqdaan tacaawanu cala albiri waltaqwa waxaa jira beri iyo taqwo ka wanaagsan ma jiro ummadii soomaaliyeed oo nabadeedii iyo dadnimadeedii iyo sharafteedii iyo qiyamkeedii dib loo soo celiyo oo gaajada iyo burburka iyo baaba iyo nabadgelyo darada iyo aqoon darada iyo cisbitaal la-aanta iyo jidad la-aanta ka baxda beri ka wanaagsani ma jiro
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkuon maanta ku soo qaadanay aragtida culimmada diinta ee soomaalida iyo shirkii toddobaadkan ka dhacay magaalada london intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan